laaniyada cutubka sideedaad waxyaalihii la yidhi wixii ugu muhiimsanaa waa kan waxaynu leenahay wadaad sare oo ciinkaas ah kan fadhiistay midigta carshiga weynaha jannooyinka ku jira kan u adeega waxyaalaha quduuska ah iyo taambuugga runta ah ee rabbigu dhisay oo aan dad dhisin waayo wadaad kasta oo sare waxaa loo doortay inuu hadiyado iyo allabaryo bixiyo sidaas daraaddeed waa laga maarmaan in wadaadkan sarena haysto wax uu bixiyo haddaba hadduu dhulka joogi lahaa wadaad ma u ahaadeen maxaa yeelay waxaa jira kuwa hadiyado u bixiyaa sida sharcigu leeyahay kuwa u adeegaa waxa ah u ekaanta iyo hooska waxyaalaha jannada sidii muuse looga digay kolkuu ku dhowaa inuu taambuuga sameeyo waayo wuxuu yidhi aad uga fiirso inaad wax walba u samayso siduu ahaa u ekaanshihii buurta lagugu tusay laakiin haatan wuxuu helay shuqul aad uga wanaagsan siduu u yahay dhedhexaadyaha axdiga ka wanaagsan ee lagu dhisay ballamo ka wanaagsan waayo haddii axdigii hore uusan eed lahayn mid labaad meelo looma dooneen wuxuu yidhi isagoo iyaga eedaynaya bal ayaga maalmihii waa imaanayaan ayaa rabbigu leeyahay oo anigu axdi cusub baan la dhigan doonaa reer israa'iil iyo reer yuhuuda oo aan ahayn axdigii aan awowyaashood la dhigtay oo kale maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka masar waayo iyagu kuma ay sii socon axdigaygii aniguna barahaan ka qaaday ayaa rabbigu leeyahay waayo kanu waa axdiga aan la dhigan doono reer israa'iil maalmahaas dabadood ayaa rabbigu leeyahay qaynuunadayda waxaan gelin doonaa maankooda qalbigoodana waan ku qori doonaa oo ilaah baan u ahaan doonaa iyaguna dad bay ii ahaan doonaan oo iyagu ma bari doonaan mid walba deriskiisa iyo mid walba walaalkiis iyagoo leh rabbiga garo waayo kulli way garan doonaan kan ugu yar ilaa kan ugu weyn waayo iyagoo aqdaran baan u naxariisan doonaa dembiyadoodana kol dambe ma xusuusan doono kolkuu yidhi axdi cusub ayuu kii hore duug ka dhigay laakiin kan duugoobayaa oo gaboobayaa wuxuu u dhow yahay inuu libdho